ciidamada ammaankeed dalkani kenya oo howlgalle kala duwan ka waday gudaha gobolkan ayaa waxay ku guulaysteen inay tiro rag ay ku sheegeen in ay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab iyo haween ay ka soo qabqabteen qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari madaxa gobolkani waqooyiga bari dhanka amniga iyo iskudubaridka dhanka dowladda dhexe ambasador maxamuud saalax oo shir janaad ku qabtay xafiiskiisa ayaa maanta waxa uu soo bandhigay hub iyo risaas uu sheegay inay ka soo qabteen gudaha magaalada tani gaarisa howlgal ay ku qaadeen waxaan rabaa inaan idin sheego inaan ilaa iyo sabtiga ilaa iyo axaddi ilaa iyo shalay ilaa iyo daraad inaan helnay nimaankii ahaa al-shabaabka dhowr rag ah oo isku jira wiilal dhalinyaro ah aan ku qabanay hub fara badan oo culus oo ka mid ah banaatiiq iyo qofkan kaloo culus ay dhahaan goruleedka inay ku qarxiyaan meelo ka mid ah magaalada gaarisa laakiin shacabkii baana kaalmeeyey oo qabarka noo keenay waqti fiican nimankii waan qabanay hadda gacantayna ku jiraan hubkiina waan qabanay master saalax ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in rag kale oo tanzaniyan iyo weliba soomaali isugu jiro ay ka soo qabteen qaybo kala duwan oo ka tirsan gobolkan oo iminkana ay baaritaano ku samaynayaan dhammaantoodna waxa uu ku eedeeyey in xiriir dhow ay la lahaayeen xarakada al-shabaab qaarna ay doonayeen in gudaha dalka soomaaliya ay galaan halka qaar kalena ay howlgallo ka sameynayeen gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya tirada hubka waxaa weeyaan bisoladaha waxaa weeyaan toddoba gurdeedka waxaa weeyaan toddoba rasaasta waxaa weeyaan labaatan maqasiinkana waxaa weeyaan shan iyo toban waxaan kaloo aan soo qabanay iyagana sideed nin oo tanzaniyan ah oo shabaab ku biiri rabay tanzania ka yimid ayaan shalay ku qabanay dadaab weegi horena waxaan qabanay laba gabdhood oo guur loo wada ilaa iyo soomaaliya mid waxay ahayd tanzaniyan midna waxay ahayd kenyan marka gabdhahan gabdhihiin waxaan gabdhihiin bal fiiriya gabdhihiin waxay subinaan maxaa yeelay baryahan waxaa casri noqday guurka shabaabka hubkan oo noqonayo hubkii noociisa ee ugu badnaa ee hal guri oo keliya laga helo ciidamada ammaanku waxay ku sheegeen in wada shaqayn dhanka amniga oo ay ka heleen shacabka ku dhaqan gobolkani ay keenayso in lagu guulaysto tixraaca dadka dalka soo gelayo ee dhibaatooyinka ka geysanaya waxayna dowladu garatay in iminka ay tahay xilliga ugu habboon ee shacabka lala shaqayn lahaa nimanka loo iyaga kamid ahna waan waan raadinhaynaa insha allah waxaan filaynaa inaan qabanno maanta ilaa iyo beri beri meelahaas marka waxaan rabaa inaan u sheegaa dadweynaha iyo wadaniga kenya kulli ciidamada amniga oo aniga ila shaqeeya inay shaqo fiican ay hayaan waxaan ka codsanayaa shacabka north eastern province degan inay waxa laga akhbaar ah ay hayaan siiyaan maxaa yeelay amnigooda uu roon yahay sifa aan waddankeena ka soo celino amnigii hore oo lagu garan jiray gaarisa iyo mandheera iyo wajeer maamulka gobolkan oo dhiiranaan ay ka muuqato dhammaanna saraakiisha ugu soo sarreysa laga dhigay soomaali afka soomaaliga ku hadlo inta badanna taleefanno afka soomaaliga lagu soo diro ay usoo dhacaan ayaa waxay u noqonaysaa mid ay ku guulaystaan in xogta dhabtae shacabka gudihiisa ay helaan howlgallada ciidamada ammaanka ee gobolkani ay ka wadaan ayaa sidoo kale mudane saaleex waxa uu ku sheegay looga baahan yahay shacabka gobolkani gaar ahaan soomaalida guryaha iska leh in ay ka fiirsadaan cidda ay ka kireynayaan guryahooda hubka waxaan ku qabanay magaalada gaarisa kaas ahaan gaarisa-yarey baan kusoo qabanay ka waxaan dadka u firi rabaa dadka guryaha idin kiraysanaya waa inaad si fiican u fiirsaan maxaa yeelay nimankan guryaha kiraystay xataa nimanka gaarisa ma aha hadda nimankan hadda guryaha aad u xansuubiyeen dadka guryaha ka kireyey khatar bay geliyeen magaalada gaarisa marka waxaan ka codsanaya dadka ama dukaan ha ahaado ama guri naseexana ha ahaado guryaha markaad kireynaysaan qofka inaad ogaataan raggaasi iyo dumarkaasi laamaha amniga ay ku qirayaan in xiriir dhow ay la lahaayeen kada al-shabaab dhacdooyin culusna ka geysan lahaayeen gobolkani ayaa ilaa iyo iminka maxkamadii aan la soo horjoojin baaritaanana waxay sheegeen inay ku wadaan tan iyo inta baaritaankaasi u dhammaanayana ay xabsiga ku sii haynayaan dadaallo fara badan ayaa ciidamada ammaanka gobolkani ay samaynayaan iyadoo marba marka kasii dambeysane ay gacanta lagu soo dhigayo rag hubaysan oo la sheegayo inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday gobolkan oo ahayd midii jaamacadda gaariza university ay ku hoobteen in ka badan boqol iyo afartan iyo sideed arday oo jaamacaddaasi dhiganaysay ayaa waxay keentay in dadka gobolkan ku dhaqan baraarug dhanka amniga ay galaan sidoo kalena dowladda ayaad waxaad moodaa in dhaqaalo badan ay iminka ku bixinayso la tacaalidda sugidda ammaanka ayadoo sirdoonka gobolkanna laga dhigay mid heegan ku jiro maxamed faarax shire v o a Garissa